والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصبح سبتي تاريخ الهجري أنا يكون بيغان تايكوي تبنك بش ربيع الأول سنة كنا فر بقول فرتن يلي حجري كسو دواد قدبدا وقود دور كران وورك صبح نمو weeraro kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayadii islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii cusbaa ee mu'asasada alkataa'ib shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya wilaayadii islaamiga ee jubbada dhexe ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo dega wilaayadaas mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka qayb galay munaasabad arday shahaado lagu guddoonsiinayay oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada sargaal sare oo ka tirsan maamulka sahayuuniyadda yuhuudda ayaa iscasilay xilli yuhuudda ay ku fashilantay duulaankii ay ku qaadeen magaalada khaza munaasabad lagu sagoontinayo dufcadii koowaad oo ka qalinjabisa macadka maymuuna bintu xaritha ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weeraro kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya sida warbixintan oo ku faahfaahinaya yaasir maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose laba qarax oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada marka ee shabeellada hoose waxaa lala beegsaday fariisimo maleeshiyaadka murtadiintu ku leeyihiin degmadaasi qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay laba kale oo isla maleeshiyaadka ridada ah dhanka bakool waxay ciidamada mujaahidiinta howlgal qaraxa ka fuliyeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taala gudaha degmada waajid waxaana jira khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga saliibiyiinta kenya ee deegaanka elaale ee hoostaga degmada calqaalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga saliibiyiinta kenya ee deegaanka caalinjiqur ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dagaalka intii uu socday waxay risaastu mujaahidiintu halishay oo gubtay gaari ambalaas ah oo saliibiyiinta u dhex yeelay saldhigga weeraradani kala duwan ayaa imaanaya xilli geesyada tuxiidka ay sii kordhiyeen howlgallada lagu dhiig bixinayo kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaysatay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsaned yaasir bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii cusbaa ee mu'asasada alkataa'ib cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya kadib markii maalin qura ay ka soo wareegatay markii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib filimkii ciwaankiisu ahaa maxay muslimiintu u necab yihiin maraykanka gelinkii dambe ee shalay maamulka magaalada tiyeglow ayaa bulshada u iclaamiyey in fagaaraha laga shidi doono filimkaasi waxaana durbadiiba fagaaraha usoo degdegay boqolaal isugu jira rag dumar iyo caruur xalay daawashada filimka kadib qaar ka mid ah bulshada magaalada tiyeglow ayaa sidan dareenkooda u cabiray maashaan laa anoo magay kabalaawo doqaatar maxamed isaaq oo roogo magaalada tieglow khaasatan gobolka bokool oo ka mayba fiirsanay filin cajiib leh mayba oo aragnay oo ka muslimiintii oo gumaad hun ka sameeyaw oo gaalada oo maraykanka oo gumaad hun ka sameeyaw yaa fiirsani iyada maybo angliyaamni dadka birsha endhooshaan liilamooden oo walaalka suubi oo dadka muslimiinta hataa maybaan inkiyaab badan ema bahayana dad muslimiin eh maxaabiise oo maxaabisagii gudaantis laka cadaabow tacdiib hung laka sameeyow yaa maybo inkiyaab badana walaalow ciidanka dhow oo kumayba daawadahayne filim oo soo saartay alkataa'ib qof kastoo iimaan leh walbadan aan bahay jaraa'imtii oo islaamkii oo jeysadahayo ilaahay ku aara doono insha allahu tacaala waxaan arkay waxyaabo aad la yaabaysid oo aan hadda aan soo bilaawin xilli hore soo bilowday laakiin hadda waxaa noo muuqda maarta waxaa waay inaan baraarugnay oo hadda sida waagii hore nala yeeri aan nala yeeri karin dhibaatadii muslimiinta loo geysan aan naloo geysan karin aan soo kacnay oo aan soo baraarugnay ay hadda ii muuqato marka muslimiinta sidii waagii hore ay ahaan jireen iyo sida hadda ay yihiin labay kala tahay gaala laftigood maarta waxaa wixii hore ay ugu dhiiran jireen kuma dhiiran karaan rag baa hor taagan insha allahu billahi albaari waxa hadda noo muuqanaya oo hadda indhahan aan ku arkaynana waa wax muslimiinta lagu soo kicinayo muslimiinta inay kacaan haddii aysan kicin maarta ay raalli ka noqdaan sida hadda la yeelayo muslimiintii hore loo gumaa jiray ay raalli ka noqdaan ay fiirsadaanna waxaa dhici doonta inta hadda noo muuqdo maarta in ka xun inay soo wadaan wax axsaanan gaala inaysan naga dhexaynin gaalada ugu daran maraykanka waxyaaba uu ka geystay sagaashan iyo kowdii waagi wixii uu ka geystay iyo wax hadda uu ka geysanayo wax kala gaabiya ma aha wax kala gaabiya ma aha dhibaatooyin fara badan ay ka geysteen muslimiin badan ay laayeen markii mareenkan bakhtigiisa la jiiday aanu aragnayna waan faraxanay markii muslimiinta la duqaynayana aadaan u qiiroonay waxaanu leenahay muslimiinta innama almu'minuuna ikhwatan gacantaan iswada qabsanno gaalada hana u midownaan leeyahay filimkii hadda ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib si wanaagsan aan u daawanay markii aan aragnay gaalada sida loo dilay waan ku faraxnay sida muslimiinta falastiin loo duqeeya markaan waan ka murugoonay muslimiinta allah guuleeyo iyo mujaahidiinta bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa hodan cali maxamed waxaan leenahay mujaahidiinta bay walbay joogaan inay dagaalamaan ee gaalada iska jabiyaan waxaan leenahay dhallinyarada soomaaliya inay fadhiga ka kacaan caa waxaan daawan fili aad iyo aad u qiimo badan walaal magacayga asma cabdi maxamed oo joogta degmada tieglow caa waxaan daawanay filan aad iyo aad u murugo badan markii muslimiinta la duqeynayay walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan diyaarad lagu gumaaday aadaan u qiiroonay markii dambe oo aan aragnay mareykan bakhtigiisa jiidanayana aadaan u faraxnay filimkan ayaa lagu soo bandhigay xaqiiqda daahsoon ee uu ku salaysan yahay duulaanka maraykanka iyo jaraa'imtii uu ka geystay wadamada islaamka waxaana taasi beddelka saliibiyiinta kala kulmeen wadamo ay ka mid yihiin afghanistan iyo soomaaliya dhiigba xoogan iyagoona weli aan xaqiijin ahdaaftooda mahadsanid cabdiqani shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed shilkan oo ahaa shil baabuur oo aad u xoogan islamarkaana sababay khasaaro nafeed oo aad u ballaarna ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka kenya inta la hubiyey ugu yaraan ilaa lix xubnood oo arday kenyaan ah ayaa ku dhintay shilkan xoogan oo ka dhacay inta u dhexaysa ismaamulka kituy iyo magaalada kibweysi ee dalkaasi shilkan ayaa yimid kadib markii gaari nuuca tagsiga ee barobokiska ah uu jeeray ardayda lixda ahaa xilli ay waddada gudbayeen iyadoona durbaba darawalka uu goobta isaga baxsaday balse xilli dambe uu isku soo dhiibay booliska shilkan gaari ayaa qayb ka ah shilalka gaadiidka ee laga soo tabiyey ismaamullada dalka kenya sanad walba waxay waaxda la socodka gaadiidka kenya diiwaangelisaa dhimashada kumanaan qof iyo dhaawaca kumanaan kale kuwaasoo ay gallaafteen shilalka gaadiidka bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii shil gaari oo sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca saddex qof uu ka dhacay magaalada gaarisa ee dhulkan f d ee ku horjiro gumaysiga saliibiyadda kenya mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo ka mida beelaha dega wilaayadaas cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid ay beelaha cawliyahan iyo ajuuraan ku kala qaadanayeen qaybtii ugu dambeysay ee diyo ayaa ka dhacday degmada bo-aale waxaana hawshaasi korjoogto ka ahaa maamulka islaamiga ah ee degmada taas oo ay la kala wareegeen ogaasyada labada beelood wiil dhallinyaro ah oo u dhashay beesha cawliyahan ayaa horay si kama ah xabad ugu fakiyey wiil kale oo u dhashay beesha ajuuraan waxaana beesha cawliyahan ay dhabar ka saaratay diyada boqol neef oo geel ah kadib markii ay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ku xukuntay diyadan oo loo bedelay lacag ayaa beesha cawliyahan waxay horey u bixisay intii ugu badnayd iyadoona markan wareejisay qaybtii ugu dambeysay waana kan ugaaska guud ee beesha cawliyahan ugaas axmed ugaas cumar oo walaalkiis ugaaska beesha ajuuraan ku wareejinaya diyadii ay u wadeen meeshan waxaa ka jirto xaflad lagu wareejinayo dhiig laba beelood dhiig kala galay ilmo yar oo xabad isku dhufteen ayoo daanyeer gaadaha beer ka fiijisana xabad ay kaga fakatay si kama ah ku dhintay ninka dhintayna waa beesha ajuuraan ninka waxdilayna waa beesha cawlyahaan si kama ay ahayd ilaahay qadarkii waxaa lagu xukumay shareecada islaamka boqol geelah loo xukumay oo mukhafafo ah boqolkii waa la lacageeyey wixii ugu dambeeyey ayaan maanta beesha ajuuraan ku wareejinaynaa annaga oo xaggii xaggaba isku mid aan ka nahay hal meel aan wada taagannahay ilaahay baa noo suurtageliyey ilaahay baana mahadda u sugnaatay sidoo kale waxaa halkaasi diyadii loo waday beesha ajuuraan kula wareegay ugaaska guud ee beesha ajuuraan ugaas muuse maanta waxaa ugaas axmed beesha colyahan iigu wareejiyey diyo ka dhacday mar hore ilaa laba sanno soo socotay wixii dhinnaa ayuu ugu wareejiyey maanta aniga asaga saafiyan kala nahay ilaahay subxaana watacala waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay dhexdaanan dhib kale uu ka dhicin muslimiinta dhan saasa ayaan ilaahay ugu baryaynaa si wanaag oo walaaltinimo ayuu igu wareejiyey bini aadamkana macnaha waa iska laxjeclo badan yahay dhexdeena laxjeclo kama dhicin annagoo isjecel gacmaha is haysano ayaa qaybtii dambaysa igu wareejiyey waas axmed maasha allah qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga ah ayaa marka uu dhib kala gaaro ama si uun xurguf u dhex marto waxay ku kala baxaan maxkamadaha shareecada islaamka taasoo meesha ka saartay colaadihii uu dhiigga faraha badan ku daadan jiray islamarkaana loo wada sinnaado shareecada islaamka mahadsanid bukhaari mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka qayb galay munaasabadda arday shahaadooyin lagu guddoonsiinaya oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay munaasabadan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen culummo nuqabo ugaasyo waxgarad ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale waxaa soo qaban qaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ujeedka munaasabadda ayaa ahayd shahaadooyin qaali ah oo la siinayay ardayda wax ka barata madarasada nuurul islaam ee deegaanka iidaale iyo sidoo kale imtixaanaad laga qaaday ardayda kuwaasoo ka gudbay dugsiga hoose ee madarasada una gudbay dugsiga dhexe ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka guud ee beesha harin oo ka mid ahaa salaadiintii lagu martiqaaday munaasabadda isagoona kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey may dareemahayn runtii cidana miya dareemahayn haddii oonay tahay marka maybu madaras halayntii ardayniin furnaay tixaan yarow marka maybu runtii hana hor fadhiyaadaan runtii eedaan ku humna ee walaalaha muslimiinta oo dee reer deegaanka eh ee walaalyaal mayba arday inis dardaarmana ilaahay subxaana wa tacaala inii ka obsana runtii mas-uuliyadda ununa saarana inunu gudina maamulaha madarasada nuurul islaam ee deegaanka iidaale ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey madarasada iyo waxyaabaha ay qabato
madarasada adeegyo fara badan iyo qowdaas adeegan ka horeeya tacliimu siqaax walaalow iyo qowdaas oo dadka yayar iyo walbarta ilaa meela raayso marxalad marxalad iyo lagu gudbaa uma qodobka labaad ee madarasada qowdaas ma kumida tacliimu lkibaar oo dadka wiyiyona calaa mustawaaji shardugun yayona iyo walbaraas madarasada
mid ka mid a ardayda wax ka dhigata madarasada ayaa soo bandhigtay taariikhda deegaanka iidaale oo ku bixisay luqadda carabiga هذه مدينة إيدال هي مدينة استراتيجية تاريخية لها أهمية جغرافية لولاية باء الإسلامية تقع مدينة إيدال غرب مدينة بيدوى قرابة ستين كيلومترا ويشغل سكانها بالزراعة وتربية المواشي ويهتم أهل أهلها بحفظ القرآن والعلوم الشريعة mid ka mid a ardayda ayaa dhankiisa soo bandhigay gabay ku baxayay afka mayga isagoona u mahadceliyey bacdallaahi macalimiinta iyo maamulka madarasada nuurul islaam dhanka kalena ka hadlay waxbarashada iyo ahmiyadda ay leedahay
mawligiina uumi macbuudkii xagahay mashaariicda walbarashada iyo madaariista aasaasawje madaxdii kiilaanti mahadweynu si leh maktabu tarbiya i maamulada islaamiga imuxaafadada wilaaya islaamiga mas'an imaali murugan iskijaysideen madaariista bisowje magan alle mudanyin ali kuma sugnay mudnaasho gaar ah i mahad qiimo badan macalimiinta aan sugnaatay macalimiintii midigdaha nooga wadan manhajkii islaamka i muqaradaha nigmeeriyan in mulqaarkan muraadla ka fiirsan magaaganana meelina dhawunsad martabadaas nijeyti magan alle mudanyin ali kuma sugnay madarasada nuurul islaam ee deegaanka iidaale waxay ka mid tahay madaarista nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa iscasilay xilli yuhuudda ay ku fashilantay duulaankii ay ku qaaday magaalada khaza nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya taliyihii sirdoonka yuhuudda ee sideed kun iyo laba boqol sareeye guuto yosi sherir iyo taliyaha booliiska daanta galbeed ee yuhuudda xooga ku haysato genaraal uzi levy ayaa shaaciyey inay iscasileen arrintan ayaa ahaa iscasilaad aan caadi ahayn sababo la xiriira mas-uuliyadda ay haayeen labadani sarkaal sirdoonka loo yaqaano sideed kun iyo laba boqol waa kuwa ugu sarreeya sirdoonka yuhuudda kuwaasoo mas-uul ka ah ka warqabka dhaqdhaqaaqa kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo halkii ay ku soo dhacdo xogta bariga dhexe waxaa jira khilaaf laamaha ammaanka yuhuudda iyo netanyahu oo la xiriira habka dagaalka xilli si kala duwan iscisilaadda saraakiishan ay uga hadashay warbaahinta yuhuudda laakiin waxaa la sheegay inay ka fogaanayaan fashilka dagaal ee ka soo bilaabanaya weerarkii muqaawamada ee toddobadii oktoobar taa oo jirta hadda netanyahu ayaa ku cadaadinaya saraakiisha amniga ah inay diyaariyaan qorshe dagaal oo ay ku qabsanayaan oo koonfurta lubnaan ilaa ballaarinta duulaanka daanta galbeed mahadsanid abuushayba ugu dambayntiina munaasabad lagu sagoontinayo dufcadii koowaad ee ka qalinjibisa madarasada maymuuna bintu xaritha ayaa ka dhacday gudaha degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubow kadib saddex sano oo dadaal iyo juhdi waxbarasho oo subax kasta ay u aadayeen goobaha khayrka iyo liibaanta ee waxbarasho ugu dambeen waxa ay xaqiijiyeen wax ka mid a hadafkooda aasaaska macadka maymuuna bintulxaaris ayaa hadda laga joogaa ku dhowaad afar sano waxaana uu soo saaray dufcadii ugu horreysay ee ka aflaxday macadka kaasoo lagu barto culuumta shareecada islaamka dhowaan xaflad heerkeedu sarreeyey ayaa lagu qabtay xarunta macadka taasoo ay ka qalin jibinayeen tiro ka mid a haweenka waxaana ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiin waxgarad iyo inta badan haweenka ku nool magaalada jilib waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo xafladda ka hadlay ayaa haweenka ku ammaanay dadaalkooda waxbarasho macadka hadda aan u joogno khitaamkiisa ee macadka maymuuna bintulxaaris waa macad lilculuum alsharciya waadaraasaat alislaamiya loogu talagalay muddada saddexda sano ah ilaahay subxaanahu watacaala uu nasiib oogu daray maanta inay ka qalin jibiyaan macadkii oo ay qaataan mataqaanaa shahaadooyinkooda inay qaataan way dadaaleen juhuud fara badan ayay bixiyeen macallimiintooduna way dadaaleen waxaan insha allahu tacaala idiin dardaarmaynaa dadaalkiina saddexda sano aada bixiseen inaad hore usii wadataano jaamacadaha aada gashaan suldaan shuceeb waxa uu ka mid ahaa salaadiintii ka hadashay xafladda qalinjibinta aada iyo aad ayaan u faraxsannahay macad maymuuna maamooyinka soo dabar adeegay ee macad maymuuna waxaan leenahay insha allahu tacaala waa muuqataa dadaalkiinii iyo wanaaggii iyo khayrkii a ku howlaneedeen ilaahay waxaan leenahay ajarkiina ilaahay ha badiyo insha allahu tacaala waxaa soo barateena cilmi naafic ilaahay ha ka dhigo si ay ummaddii u gaarsiisaan maamulka macadka maymuuna bintulxaaris ayaa ka waramay muddada uu furnaa macadka iyo maadooyinka lagu bartay macadka maymuuna bintulxaaris anoo ku hadlaya afka mudiirka mawaadi lagu qaadanayo waxay ahayd mawaad sharciya waxaa lagu darsay qur-aanka oo xifdi iyo tafsiir ah sidoo kale waxaa lagu bartay cilmiga tajwiidka sidoo kale waxaa lagu bartay siirada ilaa shan kitaab ah cilmiga xadiiskaa lagu bartay sidoo kale waxaa la bartay caqiidada ardayda macadka kasoo takharuja iyagoo hooyooyin ah oo wakhtigii aan ugu talagelinay la qaabilaya ardada ay ahayd saddex saacay soo gelayeen markay hooyadu ilmaheeda iyo soo dhammaysato howlaheeda ilaa lix saac iyo labaatan ayaa la bixi jiray wakhtiga marmarka qaar waa lagu addimi jiray la-aan daraasada badnayd wixii soo geliyay ee macalimiin ahaana gabdhay ahaayeen gabadha marka ilmaheeda iska soo qaadanaysay tii ilmale tii labale tii saddex leh sidaas ayaa daraasada lagu qaadanaya walilahi alxamdu haweenkii soo dhammaystay muddadaasi waxbarashada lana siiyey abaalmarino kala duwan ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaan xafladeeda maanta u fadhinaa macadka maymuur bintu xaaris oo muddo aan soo dhiganayna macadka waxaan ku baranay culuum aada u fara badan waxaana la siiyey shahaadadeeni waxaana kaloo nala siiyey abaalmarino qaali ah sida tafsiirka qur-aanka kariimka ah ibnu kathiir waxaan leenahay maamulkeena ilaahay subxaana watacaala ha idinka abaalmariyo geegmayba xafladda aan roonaa macadka maymuuna bintulxaaris anoo geegka qalin jibiine shahaadana wayna si tafsiirka qur-aanka kariimkana wayna si ilaahay ka mahadsan gabrooonay tane inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu